gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa daafuray barnaamijka tallaalka caruurta ka yar shanta sano kaasi oo lagaga hortegayo cudurada faafo daafurka barnaamijkan oo lagu qabtay xarunta caafimaadka gobolka banaadir ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshaha adeega caafimaadka bulshada oo loogu talagalay in ay kaga faa'iidaystaan kumanaan caruura oo ku dhaqan magaalada muqdisho agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa sheegay in tallaalka uu muhiim u yahay bulshada gobolka banaadir xoojinta tallaalka nooca la yidhaahdo misad abortonityga inuu baaba'o oo la xoojiyo tallaalka ayaan rabnaa in duqa magaalada uu noo daahfuro gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka warramaya daafurka tallaalkan hawshaan hadda u taagannahay waa daafurka mashruucan oo caafimaadka ah oo tallaalka ah oo ka dabataga ah mashruucan oo ah mid lagula dadaalayo caafimaadka ilaah baa bixiyee ilmaha shanta sano iyo wixii ka yar in lagu tallaalo waxaan rabnaa inshaa allaahu degmooyinka gobolka banaadir guud ahaan in ay kala shaqeeyaan waaxda caafimaadka howlahaas ayaga ah oo tallaalka ah sidaas si la mid ah waxaan ugu yeedraynaa dadweynaha hooyooyinka iyo aabbayaasha carruurtooda yaryarka ah oo hadda dhashay iyo wixii shan sana ka yar in arrinta tallaalka ah oo ka hortagga cudurrada ah inay ka qayb qaataan oo ilmahooda ay geeyaan lacag loogama rabo wax lagu weyddiinaya ma laha waa loogu khidmaynayaa waana la tallaalayaa haddii ilaa yidhaahdo marka tallaalkaasna waxaan leeyahay qof kasta doorka uu ku leeyahay inuu ka qaataan rabnaa gaar ahaan waaxda caafimaadka tallaalkan ayaa ka qayb qaadan doona ka hortagga iyo ka dabatagga cudurrada halista ah ee ku dhaca carruurta ka yar shanta sano